duhur wanaagsan dhegeystayahalkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duhur
taliska ciidanka dhulka oo ka hadla dagaal khasaare badan dhaliyey oo ay al-shabaab kula galeen gobolka mudug maxkamadda sare ee maamulka puntland oo burisay go-aankii isimada dhaqanka ee s c khaatumo
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ganacsatada kala hadlay daruufaha kusoo kordhay isku socodkii ganacsi ee mandiqada badda cas hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo maamulka gobolka banaadir ku wareejisay shixnad gargaar ah
shacabka magaalada boosaaso oo ka hadlay go-aankii ka soo baxay isimada c c khaatuma ee ku aadanaa ka bixista maamulka puntland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee somalilan ee u cid oo fariin adag u diray xukuumadda somalilan kala hadlay dagaalka laascaanood
mucaaradka puntland oo warar cusub ka soo saaray go-aanka ee c c uga baxeen doorashada puntland
wararka dabaddana waxaa ugu waaweyn
mareykanka oo ka hadlay markab lagu weeraray meel ka baxsan xeebaha hindiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan waa duhur isniina waana shan iyo labaatanka disembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan u diyaargarooba qodobadii warka oo faahfaahsan
aynu ku bilownay taliska ciidanka dhulka ayaa waxa ay ka hadleen dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka mudug oo u dhexeeyay al-shabaab iyo ciidanka dowladda wariyeena cabdisalaan juula shaakir ayaa sii dheereynaya taliska ciidanka dhulka soomaaliyeed ayaa ka hadlay dagaal xoogan oo ka dhacay deegaanka caadkaasi oo u dhexeeyay ciidanka dowladda soomaaliya iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka jenaraal dayax cabdi cabdulle oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in dagaalkii ka dhacay deegaanka caad lagu dilay dagaalamayaal dhowr ah oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana looga furtay hub fara badan iyo wateen ciidanka waxa ay weerar ku qaadeen fariisimo ay lahaayeen kooxda al-shabaab kaas oo saacado badan socday waxaana la gaarsiiyey jab xoog leh waxaana la burburiyey saldhigyo badan ay ku lahaayeen soonaha caad ayuu yidhi jenaraal dayax cabdi cabdulle sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in dagaalkii maalin ka hor ka dhacay deegaanka baraag iyo meel caad u jirto toban kilomitir khasaarena lagu gaarsiiyey al-shabaab iyadoona la burburiyey saldhigyo halkaasi ay ku lahaayeen waxaana laga furtay hub sidaasina waxaa sheegay taliyaha ciidanka dhulka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay waxa ay ku sheegtay in howlgalladii ugu dambeeyey dagaalamayaasha al-shabaab loogu dilay boqol iyo soddon dagaalame loogana furtay hub iyadoona laga burburiyey qalab iyo goobo ay ku sugnaayeen dagaalada ka dhanka al-shabaab ee dalka ka socda ayaa waxay yihiin kuwo xoogan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka xasan sheekh maxamuud ayaana dagaalkaasi kor hol iclaamiyey
mahadsaned cabdisalaan maxkamadda sare ee puntland ayaa burisay go-aankii isimada dhaqanka ee c c khaatuma ka soo baxay gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee puntland axmed sheekh cumar xasan ayaa talo sharci ka soo saaray go-aankii isimada e c c khaatuma ee ku aadanaa ka bixitaanka puntland gudoomiyaha waa gudoomiye ku-xigeenka ayaa sheegay in go-aanka isimada uu baalmarsan yahay habraaca heshiisyada iyo sidoo kale ka bixitaankoodaba waxaana maxkamaddu ay burisay go-aamadaasi dhowaan ayay ahayd markii waa isimada c c khaatuma ay soo saareen go-aan ku aadan inay qeyb ka ahayn doorashada maamulka puntland iyagoona sheegay inay iskaga baxeen ayna sheegeen in xildhibaan iyo wax walba oo ay ku lahaayeen maamulka puntland aysan sanadkan dooneynin
dhanka kalena madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu kulan isugu yeeray amase uu la kulmay ganacsatada somalilan isagoo kala hadlay xaaladaha kasoo kordhay iyo duruufaha kusoo kordhay isku socodka guud ee ganacsiga ee mandiqada gaar ahaan badda cas wariyaheena cali aadan ayaa ka warramaya madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi ayaa kulan ballaaran oo looga hadlayay n wadajirka loogana tashanaya duruufaha kusoo kordhay isku socodka ganacsi ee mandaqada badda cas ee la yeeray ama uu isugu yeeray ganacsatada kala duwan ee somalilan kulankan oo ka qabsoomay qasriga madaxtooyada islamarkaana madaxweynaha ay ku helinayeen ganacsatada kala duwan ee somalilan ayaa diiradda lagu saaray sidii looga markaasi dabaalan lahaa saameynta dhaqaale ee ka dhalatay duruufaha kusoo kordhay ganacsiga isagoo isaga kala gooshi jiray marinka badda cas loona diyaarin lahaa qorshayaal miradhal ah oo loogu mareynayo saameynta ganacsiga kusoo kordhay ee nolosha markaasi bulshada taabaneysa xubno ka mid ah ganacsatada madasha ku sugneyd ayaa soo jeediyey talooyin iyo aragtiyo loogu gudbayo duruufaha ganacsi iyo kuwa dhaqaale ee soo kordhay ee dhanka iyo badda cas wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee somalilan doctor sacad cali shire ayaa isaguna hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in ganacsatada iyo xukuumadda iska kaashadaan sidii loo markaasi looga samata bixi lahaa talooyin ayaa markaasi lagaga kaashan lahaa saameynta ka dhalatay duruufaha kusoo kordhay mandaqada badda cas madaxweynaha ayaa waxa uu ganacsatada uga mahadnaqay sida xushmadda leh ee usoo ajiibeen kulanka qaran ee loogu baaqay waxa uuna soo dhoweeyey soo jeedinta iyo talooyinka een cilmiga ku dhisan ee ku saabsan iskaashiga ganacsatada iyo xukuumadda somalilan
hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa maamulka gobolka banaadir waxa ay ku wareejisay gargaar shixnad ah hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa maanta maamulka gobolka banaadir ku wareejisay shixnad gargaar oo dhan saddex kun iyo sideed boqol oo tan oo u dhiganta boqol iyo konton kun oo qoys kuwaasoo loogu talagalay in la gaadhsiiyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka elleeno ee ku nool magaalada muqdisho iyo deegaanada hoostaga gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma mudane maxamuud macani cabdulle ayaa gargaarkan ku wareejiyey gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed isagoona ka hadlay
bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku soo dhoweynayaa halkan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir iyo agaasimaha guud ee gobolka banaadir arrimaha gargaarka ee maalinta musiibooyinka agaasime sahra oo sodma u qaabilsan arrimaha gargaarka waxaan mudane guddoomiye rabnaa inaan kuu sheegno inaan idiin hayno raashin gaaraya ilaa iyo saddex kun iyo siddeed boqol oo tan kaasoo runtii u dhigmo ilaa iyo boqol iyo konton kun oo qoys waxaan rabnaa weyn ayaa ka jiro waan ognahay inay gobolka banaadir dad badan kusoo barakaceen kuwaasoo gobollada ka soo barakacay kuwaasoo ay soo qixisay ilniinadu oo ay saamaysay ilniinadii iyo fatahadii ay saameeyeen iyadoo markii horentooda dad dhibaatoon ay joogaan mudane guddoomiye waxaan idinkaga dambaynaa dadka gobolka banaadir ee wax la siinayo ee nugul ee u baahan inaad idinku soo qortaan soo diyaarisaan hay-adda sodma waxay idinkala shaqay doontaa inay idinku kormeerto oo aanay dadkaasi in wixii loogu talagalay la gaarsiiyey ay daba socoto waxaan aad iyo aad idinkugula dardaarmaynaa in dadkaasi si cadaalada wax loo gaarsiiyo in laga ilaalsho inay xoolahaasi ummadda ay soo soo sadaqaysatay sidii loogu talagalay ay u gaaraan aad iyo aad aa umahadsantiin soo dhawaada
dhanka kalena haddii aynu fiirino dhegeystayaal shacabka magaalada boosaaso waxa ay ka aragti dhiibteen amase ay ka hadleen kabixitaanka s c kaatumo ee isaga baxday maamulka puntland waryaheena magaalada boosaaso ayaa noo soo diray warbixintan anu waxaan soran lahaa waa go-aan lagu degdegay madaxweyne ku-xigeenka anugu waxaa aaminsanahay anoo reer maka ma ah cid igama xigto
iyadoo puntland ay isku diyaarinayso doorashada sideedda janawari ayaa isnimada dhaqanka s c khaatumo waxay isfareen inay toddobiiyo tobanka xildhibaan ay ku lahaayeen maamulka puntland ay kala baxeen sidoo kalena madaxweyne ku-xigeen uusan isku sharaxi karin dowladda puntland shacabweynaha kala duwan ee ku nool caasimada ganacsiga puntland ee boosaaso ayaana aragtidooda wax ka weydiinaya siday u arkaaniin go-aanadii ka soo baxay isnimada s c khaatumo waa kuwaan shacabweynuhu iyago aragtiyo kala duwan ka dhiibtay anu waxaan soran lahaa waa go-aan lagu degdegay sababtoo ah khaatumo wax yar bay asaasan tahay puntland awood qaybsi iyo dastuur bay ku timi waxay ku timi isimo puntland oo isu yimi shan degmo shan gobol iyo degmada buuhoodle iyadoo marxaladii lagu jiro shan iyo toban beri dhiman tahay doorashada ka dhiman tahay puntland waxay hadda qarka u saaran tahay inay mataqaanaa khalqasho yaa la soo xulayaa xildhibaanadii yaa puntland madaxweyne xogeenka noqonaya dastuurkeeda ma jiro dastuurkii puntland dhan baa burburay marka waxaan anugu qabaa islamadaasu fikirkooda inay waxway ka baaraan degan yahay maadaama laba sano ay dowladda kumeelgaar tahay khaatumo labadaa sano ay ku sii jiraan dadka puntland ay sii tashadaan maanta dadkii s c khaatumo hadday dheheen waa ka baxnay puntland awood ay ku leeyihiin ma jirto puntland waxay ka heli karaan ma jirto adduunkan waxaa lagu wada jiraa heshiis heshiis bay ku yimaadeen heshiiskagamaana bixin iyaga unbaa shiray marka anugu fikirkaa waxaan qabaa inay ku degdegin ayaan qabaa madaxweyne ku-xigeenka waxaan qabaa dee madaxsanaag haddii ay ka baxaan madaxweyne ku-xigeenka waa sanaag gudoomiyaha baarlamaankana waxaan galdugub reer boosoodna dee nimankan dishana dee wasiirada u badanaya fikradisaan qabaan
haa waa soo dhaweynayaa deena maamul gaara oo meel taagan aan noqono khaatuma waxay ku noqon lahay burbur gaara oo yacni saameyn bay ku yeelanaysaa dee wixii maanta noo soo sagaalka bilo usoo halgebaynay inay bartaa ku kala ku kala go-daan bay noqonaysaa mataana oo walaala ah oo isla dhashay oo isgarab taagan oo gara hibiga gaashaanba isla ah waana ku faraxsanay waana soo dhaweynayaa
horta go-aankii ay qaateen sc khatumo waa soo dhaweynayaa waa go-aan aad iyo aad u fiican sababtoo hadee inay ayagu mataqaanaa wax maamul bay samaysteen oo la yidhahda s sc khatumo maamulkooda mataqaanaa inay dee maamulka ay dhistaan ay dowlad noqdaan ayna dee puntland awalba mataqaanaa maamul bay ahaayeene dee puntland hadda waa walaalo oo waxba kama goyan laakiin xildhibaanadii uga jiray ayay la baxeen oo keliya marka annagana waxaa rabnaa insha allah in dee toddobiyi tobanka xildhibaan oo ka baxay lixdan lixda xildhibaan ee puntland lagu aasaasay de in lasoo buuxiyo loo qeybiyo qabaa'ilada ee puntland ka dhisan oo jooga aan xubinta iyo ku lahayn oo kuwaas in laga soo qeybgeliyo oo xildhibaana la siiyo madaxweyne ku-xigeenkuna dee lasoo mataqaanaa qabaa'ilada lasoo dhex dhigo kolley cidna gaar uma lahane xilke marba haddii mataqaanaa ay baxeen s s khaatumo dadkii macnaha xilka ku fadhiyey marka aad iyo aad baa usoo dhaweynaya go-aanka waana ku taageersanaa s s
waayahay alkoolkaas aad kala socotaanna waa raadiyo haddalsan muqdisho sagaashan iyo kow dhibic shan markana wararka dibadda haddii aan eegno mareykanka ayaa ka hadlay markaaba lagu weeraray meel ka baxsan xeebaha dalka hindiya markaaba nooca kiimikada xambaara ayaa lagu weeraray diyaarad daroon oo la sheegay inay ka timid dhanka dalka iiraan xilli uu marayay badweynta hindiya sabdigii markii ay sheegeen militariga mareykanka bantikoonka mareykanka ayaa sheegay in markabka jim pluto oo lagu weeraray meel ka baxsan xeebaha hindiya dab ka kacay markabka ayaa la damiyey markii dambe ma jirin wax khasaaraha oo ka dhashay iiraan ayaa waxyar waxwar ah ka soo saarin dhacdadani iyo sidoo kale eedan loo jeedinayo waanahan waxaa dhacaya weeraro isxixiga oo ay fulinayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha lala beegsaday maraakiibta maraya badda cas oo ay fuliyaan falaagada xuutiyiinta yemen oo ay taageerto iiraan gudaana warkii duhurnimo aad ka dhagaysanayseen raadiyo haddalsan waa naga intaa cidda uu sheegay waxa ay dib ay kaga heli karaan barta internetka aanu ku leenahnay ee w w w radio dalsan dot com waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo ee nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel